magacaygu waa cabdiqaadir cabdi axmed da-deyna waa shan iyo labaatan sano jir jaamacadda aan dhigta waxaa la yidhahdaa africa university waxaan ka baranay alson luuqadaha khadaraf inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban siddeed saacadood waxaan u socday inaan horta xuduuddan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii dadka in xuduudda horta laga soo celinayo waxaa inoo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixina ka qaadanayna mar walbada waxay noo sheegeen in ardayda tagtaba in la soo celinayay sidaa warkaan ku maqlayno inta badan dadka waxaa laga soo celinayaa dhinaca suudaan ee lagama soo celinaya dhanka ethoobiya ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas keliya in la soo celiya unbay noo sheegayaan su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye adigu miyaad tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiya adiga shakhsiyan mise waad maqashay aniga weli maana tegin laakiin qorsheyga wuxuu ahaa in arday yani isku xiran baan ahayn inaan xuduudda wada tagno maadaama saaxiibadeeni hore ee halkaa tegey yani noo sheegeen warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin magaalada hadda aan joogo ee khadaarif wallaahi waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waxaa naloo dhaqmay si wanaagsan baa lanoo soo dhoweeyey dadkeyguna wayna soo dhoweeyeen wax dhibaato hadda kamaana sheeganayno wallaahi dee waad garan kartaa yani magaalo aan ka soo tagnay magaalo kala nimaanay nolosheeduna dee waa waana gobol waa nolol yani inta badan dee aan fahansaneen weye marka guryihiina waa qaali miciishaduna waa qaali kirada guryahana de inta badanna dee waxaa weye hal habeen baan guri saxnay waa yacnii waa guryahana waa inta badan waa qaali ayaga lafkoogi maciishada ayay ku xiran tahay mar walba biyaha iyo korontaduna way joogaan haddana laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna nagama tegin korontada nagama tegin wallaahi safaaradda soomaaliya waxay noo qabateen ma jirto marka laga soo tago gruub whatsapp ah ay noo furtay oo ah halkaas isdiiwaangeliya maalin kastana isdiiwaangelinayno oo halkaa uun mar kasta dee waxad waxqabada fiicanna kama hayni wax aan ka ahayn whatsapp gruubka ugu dambayn maxaad ugu baaqaysaa dowladda soomaaliya gacan noocee ah ayaad uga baahantihiin xilligan dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halkaa ku dhibaataysan wax u qabato maadaama ay dowladdii ay tahay ay sharciyadda u haysato in ardayda wax u qaban karto hadda way ka gudubtayba yacni safiir iyo wasaarad arrimo dibiyad way ka gudubtay waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo firgeliyaan arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa waayo dowladihiin dhiggeeni ahaa waxaa yani madaxdoodii ayaa u soo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda dowladda soomaaliya waxaan ugu baahannahay gacan bini aadanimo inoo fiiriso waayo dadkeediiaan nahay ardayda dalka wax usoo baranaysaaan nahay oo qarankii berita wax ku noqon lahayaan nahay